aaminay ayaa madaxweyne dal loo dooran karaa laakiin qof aan capacity intaas leeg aan lahayn nasiib daro waaye in waxyaabahaas uu damco walaa adag horabo shaqada uu qabanaya inta badan shaqa dalaalay ahayd dalaalnimada waa dhaqankiisa tasbeedisma u baahna tedi ninka markuu beernashtar yahay beernashtarna sidiisa waxa waaye dhaqan oo ganacsi ah mugti interessuu raadiyaa waa dad uu ku gorgartamuu raadinaya maahina dhabka ma aha marka masiirka ma lagu sii aamini karo masiirka sod haysta laguma aamini karo ninkan haddii uu halkan uu soo damacaayo waa xagga waa inuu iska casilaa laakiin jagadaana anaa ku fadhiyo jagada kale lagu ansaarana suurtagal maa lagu habadii labadii dhacday ee ugu dambeysay xataa midna qoryoolay ka dhacday midna shalambood agteeda ka dhacday labada dhacday xataa ka hadlay ama u tasiinay maaragtay idaacadda waa ilan idaacadihii dhammaan waa loo wada jeedaa ko asagoo ka danqanaya dhibaatada shacbigaas haysta ma aragtay maalin ka mid ah oo ka hadlaya fiiri fiiri waxaan rabaa sidiisaba maamulka waxaa hogaamiyo madaxweynaha madaxweynaha hadduusan asiga hor soconin wasiirada maxay ahaayaan budgetba ma haystaan dhaqaalo ma haystaan hadday rabaan boqolka doollar oo shidaalka hadday rabaan asiga u tagaana weydiinayaan shariif xasan shiikh aadan oo ah